waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali iyadoo weli ay socoto qulquladda covid nteen iyo dhibaatooyinka ay u geysatay jaaliyadaha kala duwan faysal axmed salaad oo sidoo kale loo yaqaano faysal magan oo la shaqeeya dhallinyarada iyo jaaliyadda guud ee soomaalida iyo weliba kuwa afrikaanka bal in yar intaanaan u gudbin arrimaha jaaliyadda adiga shakhsiyan sidee kuu saameeyey covid nteen iyo xanibaadaha la xiriira xasano sidaad og tahay baa cudurkan bulshada adduunka ku nool meel kasta oo joogaan wuu wada saameeyey aniga shaksi ahaan saameynta ugu yeeshay waxaa kamid ahayd dee inaan guriga ka shaqeyno inta badan shaqooyinkaan aadi jirnay dhaqdhaqaaqyadii kale aan banaanka u aadi jirnay wixii dhanba maaragtay lasoo afjaray oo lagu soo koobay inaad maaragtay qolka dhex fadhidid haddii aada shaqo qabanaysid iyo haddii aada maaragtay si kalab u joogaysidba marka saameyn saame saameynta ugu weyn oon dhihi kara maanta cudurka uu noo geystay waxaa weeye dee bulshadii oo la kala go-ay ha noqoto dhaqaale ahaan ha noqoto dee qof kastaba sibuu u saameeyey laakiin maaragtay saameyn weyn buu ummadda dhan u geystay waa gartay marka guud ahaan jaaliyadda markaan ka hadlayna ama jaaliyadaha afrikaanka ee queensland degan ama brisbane degan iyo kuwa soomaalida saameyn intee la eg buu ku yeeshay covid ninteenkan
covid nineteenka ee saameyno kala duwan ayuu ku yeeshay bulshada guud ahaan iyo gaar ahaanba marka aan ka hadlayno soomaalida oo kaleeta waxaa maaragtay ka xirmay shaqooyinka ay ka shaqeynayeen inta badan dhalinyaro badan oo waxaa jirta ka shaqeysan jirtay taksiyada ha noqoto factoriyada kaleete ee ama kambaniyada kaleete ee kala duwan ka shaqeyn jirtay dadka shaqada marka ay ka dhamaatay waxay noqotay inay guryihi kusoo noqdeen marka taana waan dhihi karnaa saameyn weyn bay ku yeelanaysaa waa gartay markay noqoto arrimaha wacyigelinta qayb baad ka qaadatay videoyo iyo waxbaad samayseen bal guud ahaan markay noqoto wacyigelinta bulshada soomaalida ee queensland degan haddaa noo dulmarto xasan oo cudurkan markii uu bulshada soo dhexgalay shaksiyan maaragtay aada baan ugu xumaaday markaan arkay warbixino been ah oo communitiga dhex socdo ama bulshada dhex wareeganayo oo ka yimid xagga social mediaha ama ka yimidba dadka qaar communitiga ku jiro kaasoo laleeyahay haddii aada liin cabtid ama sanjabiil cudurkan maba qaadaysid badanahaadana iska wadan kartaa marka arrintaa markii aan arkay in ay tahay arrin saameyn ku yeelan karto bulshadeena ayaa waxaan sameeyey aniga oo la kaashanayo hay-adaha kaleete ee u xilsaaran inay caawiyaan dadka soo galootiga ah in aan ka hadalno marka waxaa jiro hay-ad kale oon la shaqeeyo oo u xilsaaran afrikaanka dhan groupkii ka tirsanaa ama guddigii maamulayay ayaan maaragtay arrimahan aan ka wada hadalnay sida aan wax ugu qaban lahayn tan soomaalida iyo guud ahaan afrikaanka oo dhan marka waxa aan sameynay guddi u xilsaaran in ay ogaadaan waxyaalaha ka dhex jira communitiga meelahaan ugu baahannahay inna laga caawiyo kadib waxaan sameynay markii aan ogaanay waxyaalahaan u baahneen in aan warqad qornay warqadaas oon kaga codsanaynay dowladda queensland hogaankeeda anastasia flashay oon leenahay dhibkan ayaa jiro dhibkan ayaan rabnaa in wax laga qabto dhibaatooyinka aan ka hadlaynay waxaa ka mid ahaa tii aan hadda hore u sheegay oo ahayd dadka in ay helayaan warbixino been ah oo maaragtay warbixini warbixinadii kasoo baxay dowladda iyo wixii dhan aysan si sax u helaynin sababtoo ah luuqadii ay ku hadlaayeen oo ah luuqad ka duwan luuqadda waddanka looga hadla marka waxaan codsanay in aan helno luuqadaha dad turjumo kadib markii aan baarnay luuqadaha turjumaanada u baahan ee dadka afrikaan ku hadlaan inta ugu weyn mooyaane waxaa kale oo soo baxday afartan luuqadood ka badan oo looga hadla gobolkan oonan lahayn wax turjubaan oo la aqoonsan yahay taana waxay dhalisay maaragtay inay arrintii sii adkayso kadib annaga oo ah maaragtay guddigii u xilsaarnaa arrimaha waxaan sameynay in aan raadino qoomiyad kasta oo afrikaanka ka imaaday dadkii ka tirsanaa dadkii xukumayay ama la socday ama ka dhaqaaqayay una sheegayno in ay luuqadaha looga luuqada ay ku hadlaan qoomiyadooda ay maaragtay ingiriiska ay soomaali ay ingiriiska ay ugu bedelaan luuqadii dadka ay ku hadlayeen marka walaal shaqo badan ayay ahayd waxaa maaragtay dowladdiina ay naga caawisay inay bixiso resourceska lagu bedeli lahaa luuqadaha loogu bedeli lahaa dadka luuqad ay fahmayaan waxyaalaha ayaan qabanay waa garta faysalow arrimaha wararkaas aad sheegtay oo been abuurka ah oo la leeyahay liin haddaad cabtid xanuunku kugu dhici maayo bulshada soomaalida aad miyay ugu badan yihiin bay kula tahay maxaase kaloo ka mid ahoo aad ogaateen oo dadku isla dhex maraan oo aan waxba ka jirin
inta badan warbixinada ugu badan ee aniga aan la yaabo waxay ahayd ee communitigeena ama soomaali ahaan haddii dhahda ka jiro dadku iska aaminsan maaragtay annaga dad muslim baa nahay cudurka naguma dhacayo iyagoo ujeeda maalin walba dad muslim ah oo soomaali ah in qabuuro loo qodayo markaynu dhinaca yurub aan fiirino marka aan fiirino ingiriiska oo weli si wadar ah dadka loo duugayo dadki oo weli aaminsan in maaragtay leeyihiin annaga cudurka naguma dhacayo midda kaleeta ee waa jirtaa tan liinta dad badan oo ka hadlayo iyo dadkii aan maaragtay luuqadii ingiriiskana aan qorin aan akrin ama laga yaabo soomaaligaba in ay qorin ay akrin oo loo sheegayo warbixino been ah waxaan arkay hooyooyin dhahayo shabaabku way xiran yihiin way xiran yihiin local g p yadii ama dhaqa dhakhtarkii qoyska way xiran yihiin meel la aada malaha xaggeen aadna magaalo kale oo furan yihiin ma jiraan shoobabkii iyadii oo dee waxaana ay yihiin been abuur sidaad ogtay oona la xirin wax dhakhtarna aan la xirin wax shoobna aan la xirin markaa dowladda qoraaladii u gudbiseen waana caawiyeen baa tiri maxay ini siiyeen oo inka caawiyeen maxaadse ku qabateen howlahaas
inta badan sidaa og tahay beniyo waddankan systemkiisa caawimaad hoos cid kuu siinaysa malaha laakiin waxay sameynayaan in laguu rifeergareeyo ama lagu ama lagula xiriiriyo hay-ado kaleeto arrimahan u xilsaaran annaga jaaliyadii aan la shaqeynaya q a c waxaa jirtay lacag loo dhiibay oy maaragta ay siinayeen qof kasta oo luuqadda qowmiyadaha afrikaanka dadka ka yimid luuqadooda u bedelo ingiriiskii waxaa jiray hay-ado badan oo maaragtay iyagana sidoo kaleeto sameynayay oo raadinayay dad turjuma luuqadahaas marka waxaa ka mid ahaa multicultural australia waxaa ka mid ahaa cubast waxaa ka mid ahaa isbitaalkan weyn maanta hospital qeybtiisa ee qaxootiyada u xilsaaran dad badan oo maaragtay hay-ado kala duwan ayaa maaragtay laga helay in ay caawiyaan communitiyada
waa gartay dhibaatooyinkaas covid nneteen-ka oo dhacay oo weli socda maxaad is leedahay bulsho ahaan soomaali ahaan waa laga baran karaa
horta soomaali ahaan waxaan ka baran karnaa wax walba oo maaragtay maanta aan sameynayna ama shaqo ha ahaato ama wax walba ahaatay inaysan ahayn wax joogto ah anytime wakti walba ay wax isbedeli karaan waa cashirka koowaadoo aniga aan ka bartay waa gartay videoyada aad markaasi wacyigelinta ku samayseen maxaa ka mid a maa maxaase ku qoran inta badan videoyo aniga aan turjumay ayaa jirto oon soomaali u bedelay videoyaasha aniga aan bedelay had iyo jeer waxaan isku dayay dadka in aan la socodsiiyo sharciyada meesha ay marayaan aniga oo ka baqaya dadka qaar ama sharciyada daba maraan oo halkaana ay ku mutaystaan ganaaxyo weyn marka inta badan waxaa qodobada kasoo baxo dowladda ayaan u bedelayay soomaali si ay ugu faa'iidaystaan maaragtay dadka u baahan videoyaasha noocaa ah ama muuqaalada noocaa ah waa gartay jaaliyadda ama queensland ha joogeen ama meel kale ha joogeen soomaalida ku dhegeysanaysaa maxaad kula talin lahayd faysal soomaalida waxaan kula talin lahaa in maaragtay ay cudurkan u qaataan inuu yahay cudur halis ah dilaa ah dhinac walbana u saameyn karo marka adiga haddii aadan naftaada u baqaynin u baq qofka aada jeceshahay ee guriga kula joogo hooyadaa ha noqoto ilmaha aada dhashay ha noqoto walaalaha ha noqdeena ama ha noqdeena bulshada guud aada ku dhex nooshahay inta aada hadda dadaal aada samaysid ood isku daydid in aada cudurkan faafintiisa aada yaraysid waxay kuu horseedi kartaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu cudurkan nooga dhammaado ee aan ugu noqono danihii hore aan lahayn aan qabsan jirnay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho